بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحين كل حجرني المبحث العاشر بحثي تبناد وأها وضع الجريدة على القبور ما بنانتا مسمى بنانا إن جيدا لصارو لاما لصارو قبرها waxaanu ka soo hadalnay axaadiitii iyo wixii loo deliishaday aqwaashii culummada marka ku dhex jirnay qowlkii afraad waxaynu kaga baxnay imaam nawowi ayaynu casharkii afraad ku qaadanay casharka shanaad waxaan ka dhigaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qowl uu leeyahay imaam abu sulaymaan alkhaaabi raximahu llahu tacaala imaamu alkhaaabi marka uu sharaxayo macaalimu sunan oo sunan abi daawuud iyo uu sharaxayo ayuu waxa uu leeyahay kalaam aad iyo aad u qiimo badan oo masalada uu kaga hadlay waxa uu yidhi wa amaa karsuhu sala allahu calayh waali wasalam shiqa alcasiibi bishiqi alcasiibi cala alqabri nebigu talaalka uu ku talaalay oo uu ku muday ama dul saaray laan waxa weye intuu kala jeexay laantii uu markaas labadii qabri uu yiri waa la cadaabayaa uu midba mid saaray wa qowluhu iyo uu yiri nebigu lacalahu yukhafifu canhumaa maa lam yaybasa labadaas arrimood marka ficilkaa uu sameeyey iyo qowlkiisa maxaa ka dhalanaya wuxuu yidhi khadaabi fa innahu min naaxiyati tabaruka athri annabiy sala allahu calayh waali wasalam waxa weeye buu yidhi waa barakada nebiga calayhi salaatu wassalaam oo la barakadu ku dhacayso iyo bisu'aalihi iyo su-aashii iyo baryadii uu baryey oo ilaahay uu baryey ayaa arrintaas loo sameeyey wa kaannahu waxaad moodaa buu yidhi marka jucila baqaa'i nadaawati muddati baqaa'i nadaawa nadaawada waa laanta inta ay qoyan tahay in looga dhigay xaddan limaa waqaca fi lmas'ala bitakfiifi alcadaab macnaa maadaama nebigu u baryey oo ilaahay u baryey in cadaabta laga khafiifiyo ayaa waxaa loo ogolaaday oo calaamad looga dhigay laantaas kala jeex labadaa qabri midba mid ku tallaal inta ay qoyan yihiin cadaabta waa laga khafiifinaya muddadaas ilaah baa garanaya marka intay noqonayso laan yaroo la kala jeexay ma maalin bay gaarin ma laba ma saddex waa iska qalalaysa qaala waxa uu yidhi imaamu alkhaaabi raximah llahu tacaala masale muhiimuu baraarujiyey wuxuu yidhi walaysa fi ljariidi radi waxa weeye laanta qoyani ma laha macnaa laysa fi lyaabis macnaha laanta qoyan macno gaara oo ay leedahay oo cadaab ku celinayso oo tan qalalina ay lahayn ma jirto ee arrintaani waa shafaacadii nebiga calayhi salaatu wassalaam sida xadiidkii aynu ku soo marnay jaabir waayo nebigu isagaa yidhi shafaacadaydii baa intaa layga aqbalay oo intaasaa baryadaydii la igu aqbalay idan markaa laambaa qoyan iyo laambaa qalalan wax macno ay samaynaysa male markaasuu haddana waxa uu radiyey ficilka dadku samaynayaan waxa uu yidhi waalcaammatu fii kathiirin in badan oo bilaadi lmuslimiin ah waxay samaynayaan arrintaa yaqrisuuna ay ku beerayaan oo dul saarayaan oo ku tallaalayaan waxa weeye laamo intay soo gooyaan ayay qabuuraha dusha ka saarayaan wa kaanahum buu yidhi dahabuu waxay ku tageen baad moodaa ficilkaas inayna fahmin oo iska qaateen kabacdiba waxa uu yidhi walaysa mima yatacaadawnahu wajhun wallahu aclam waxa uu yidhi qaabka ay u deliishadeenna wax daliila oo ku sugan ma leh arrintaani waa min khusuusiyaati nabiy sala allahu caleyh waali wasalam cid la wadaagtana ma jirto waayo cid ogaan kadha ma jidho qofka qabriga ku jira cadaab iyo janno iyo naciim wax uu ku jiro ila allah ilaahay mooyeeye ciddii ilaahay u waxyooday nebigana ilaahay baa u waxyoonayey waxa weeye caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuulin watu allaa yidhi caalimulgheybka ilaah baa caalimulgheyba waxaana waa cilmi gheyb cid kale ma ogaato ilaa rasuulu ilaahay raalli ka yaha ogeysiiye maahe idan halkaa marka waxaa inooga caddaatay kalaamkaas imaamu alkhadaabi inay waadix tahay kalaamkii imaamu nawowi oo kale weeye oo waxa weeye isku mid ah inay arrintaasi tahay min khusuusiyaati nabiy sala allahu calay wasalam waxaa kalaamkaa markaa tacliiqiyey kalaamka khadaabi ayaa waxaa tacliiqiyey الشيخ العلامة أحمد شاكر أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث كي وحوي دوان انتي وحوي سنن كا إمام الترمذي مركو تعليق ساريو أيو تعليقي مركاسو وحوي يري مركو سوغوري وحوي يري صدق رحمه الله رمبو شيغي بيري كلام كا خطابي وكلام رنا وايبو يري دادك مانتا جوغا آد يأد بأرنتا أسي سميين yay ku dayanayaan waa tashbiihan bilkufaar buu yidhi gaaladii ayay ku dayanayaan buu yidhi waxaad mooddaa buu yidhi waxyaalaha ay samaynayaan beeri beeraad moodaysaa qabuurihii yaa dhaqankan laga keenay faranji iyo nasaaraba laga keenay buu yidhi dad badanoo muslimiin aana arkaysaa buu yidhi khaasatan madaxda muslimiinta markay meelaha oraba tagaan ayaa waxaa la leeyahay la soo dhoweynayaa markaasaa leeyahay ubax dhiga meeshan oo waxa weeye waa dadkii wanaagsanaa waddankan usoo halgamay aljundiyu almajhuul iyo waxbaa la yidhahdaa dadkii magaca lahaa ayaa taallooyinkan loo dhisay marka ubax dhiga markaasay dhigayaan waa mujaamalaat dawliya la yidhahdaa madaxda waxa weeye mujaamalo isugu samaysa waa waxaan diin shaqo ku lahayn oo baatila oo gaalo laga keenay markaasuu waxa uu yidhi waxa noocaas oo kale ayay samaynayaan innagana waddankeenna waa jirtay aljundiya almajhuul waxa weeye waa daljirkeennii dahsoon oo kale halgamayaashii aan la aqoon wa askarigii majhuulka aan la garanayn oo waddanka xoreeye usoo halgamay marka waa wixii xamar lagu samayn jiray daljirka dahsoon oo kale wa waxyada la dhigayo sanam inta laga taagay taallo laga taagay waxaasoo dhan wax diinta islaamku shaqo ku leedahay maaha waa dhaqan diin gaalo laga keenay oo gaalo la timid weeye ee maa waxaynu inoo shaqo ku leenahay shiikhu aad buu radiyey axmed shaakir raximah allahu tacaala markaasuu aad u caddeeyey uu yidhi waxaasi wax athara iyo wax diina midna maaha waana bidac muxdatha baadiya waxaana waajib ku ah buu yidhi ragga culummada oo diinta fahmaya inay arrinka noocaasi radiyaan waxayna caamadu ku kadsoomeen buu yidhi kuwa culummada iska dhiganaya iska dhigaya oo laabisiina xiranaya libaas alculamaa waxa way dharkii culimmaday xiranayaan dadkiina xumaantii kama reebayaan kuwaasaa ugu daran buy marka calaa kulli xaal khulaasatu lqowl kalaamka imaamu alkhadaabi iyo tacliiqa uu saaray sheekh axmed shaakir labaduba wuxuu ku tusayaa inay waxa wax bannaan ahayn bal hadda dadkii quluwiba inta ku sameeyeen waxaad arkaysaa buu yidhi masar oo kale ilasow masar buu masaarib ahaa waxa uu yidhi waxaa arkaysaa meelaha awqaafta ah rubucul cushri macnaha in afar meelood meel waxa weeye loo waqfay ubax iyo zuhuur iyo waxaas oo qabuuraha la saarayo bal qaar baa hadda waxay samaynayaan buu yidhi waxyaalihii sanaaciga ahaa oo ubaxan caagaga laga sameeyo guryaha lagu sharaxdo ayay qabuurihii saarayaan marka waxaasoo dhan wax qiimaha oo ay leedahay ma jirto ee xaqiiqadu waxa weeye waa sida culummadu u caddeeyeen arrintan waa min khusuusiyaati nabiy sala allahu caleyh waali wasalam waana arki doonaa weli kalaam baa inoo haray ibn alxaaj iyo sheekh albani ibn baaz ayaynu ka hadli doonaa iyagana oo waxa weeye tacliiqin doonaa marka ilaahana badbaadiyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin